Magaalada Goodey ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan sideed boqol sodon iyo afar arday oo baratay xirfadaha farsamada gacanta sida dawaarka, cunno karinta iyo cilaan saarka, isla markaana ka baxay kulliyadaha Suldaan Cabdullaahi Suldaan Bede. Munaasabada lagu maamuusayay ardayda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka kulliyadda, kooxda waxbarashada, macallimiin, haween, odayaal iyo ardayda loo qabtay munaasabada. Xuseen Geyd Maxamed oo ka socday xafiiska horumarinta xirfadaha iyo shaqo abuurka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay barashada xirfadaha.
xirfaduhu ahmiyadda ay leeyihiin inaan fahanaaye waa lagama maarmaan kow adaa ku noolaanaya laba waxa weeye shacabkaagii iyo ummaddaadii baad adeeg aynan helaynin baad siinaysaa waxaa dhacaysa xilliyada qaar goday marka la joogo aroos hadduu jiro gabadha markaa in loo dhaasho la rabo qasab inay jijga tagta ay ahayd laakiin maanta intaas oo dhalinyaro ah oo gabdhaheenniya oo xirfaddii bartay ayaa goday jooga ka shaqaynaya qurxinaya hadday aroos tahay iyo hadday ciido tahay iyo hadday ayaamul farax kaleto oo maa- maalmo kaleto oo la farxaya ay tahayba ayagii baa ka shaqaynaya marka maxaan siinaynaa adeeg bannaanaa oo wax u qabta unaa dadkeennii baynu u soo dhaweynaynu siinaynaa laba tan iyo isbeddelku intuu yimidde kadib mashaariicda waaweyne laga qabtay caasimadda goday waxaa ka mid ah biyogelinta magaalada waxay u baahan tahay xirfadlayaashii biyaha ka shaqayn lahaa bay u baahan tahay xirfadlayaashii cidda soo saaraysayna waa kuliyadda bolotechnicada Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelle Ciise Cabdullaahi ayaa bogaadiyey ardayda isagoona ku dhiirigeliyey barashada xirfadaha.
ayaa inooga habboon inaan intaan iska fadhiisano nidhaahdo hebelow ishaqaalaysiiyo qofku xirfadii uu soo bartay marka uu horreysay isagu ma aaminsan inuu ku shaqeeyo wuxuu rabaa in shahaado loo harayo mushaarka uu iska qaato kadib iska joogo ma ahe fadlan xirfadda kugu jirta iyo cilmiga kugu jira fadlan ha noqoto midaan ummadda ugu adeegno innaga nafsadeennana ku horumarin inay noqoto ayaan rajaynayaa insha allah